munaasabadan oo ahayd mid aad u qurux badan islamarkaana kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin nabadoonno iyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan tuulada nasrudiin ee gobolka shabeellaha hoose ayay beesha ciroole ku wareejisay xoolo gaaraya laba boqol oo neef kuwaasoo isugu jiray lo iyo ari waxayna ku wareejisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo wakiil uga ah gobolka xarakada mujaahidiinta al-shabaab gebagabadii munaasabadda waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan waxaana ugu horreyn kelimad dardaaran ah goobta ka soo jeediyey sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed
marka wax lagu taqarubahayaan qofku awooddiisan weeye geel badan iyo lacag fara badan iyo haddaad haystaana waa ku taqarubi lahaydeen qofku intuu hayo baa ilaahay ku addoonsaday subxaana wa tacaala waxa uu tusinaya camalkan aad maanta muujiseen in musaahamo iyo ka qaybgal camalkaa socda aad ka qaybgalaysaan ood mushaarakaynaysaa oo inaad wax ku leedihiin oo wixiisi hagaaga iyo wixiisi ba'samaba aad qayb ka tihiin ayaad muujiseen waxaad muujiseen iimaan iyo alla kacabsi baad muujiseen ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow la fataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay ugaas ibraahim maxamed nuur ugaaska beesha ciroole wuxuuna goobta ka sheegay in xoolahan ay ku wareejiyeen wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ay ugu tala galeen mujaahidiinta dagaalka kula jira shisheeyaha xoolahan waxaan ku bixinay oan u bixinay allaha jalla wacalaa kitaabkiis inaan ku koryeelno tirada lo'da iyo ariga halkaan noo joogo waa laba boqoloo neef labadaa boqol konton neef waa lo boqol iyo kontonna waa ari waxaannu ku wareejinay xarakatu shabaab mujaahidiin wiilashayni furmaha habeen imaana ku dhiigbaxayo oo ilaahay weynaa waxta dhiiggooda barakeeyey baa lagu gaaray nicmadan shaksi faataa u marnay ma laha fakti af shaksi annaga aan ka tuugnay ma lahan shaksi annaga aan dhahnay hoolahan keen naga diiday ma jirto nin kasta asaga ayaa neefkiisa halkaan keenay wuxuuna ku bixiyey kitaabka ilaahay in kor looga qaado gaaladana lagu jibiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu munaasabadda waxaa ka hadlay waxgarad iyo odayaal dhaqan oo kala duwan waxaana ka mid ahaa madoobe aadan ibraahim oo ka mid ah nabadoonnada beesha ciroole wuxuuna beelaha kale ku booriyey inay ficilkan kaga daysadaan dadka muslimiintana waxaa laga rabaa sidaasi in ka badan maxaa la jiray iyagun inay habeenkii ay u istaagaan iyo maalintii sida dadka muslimiinta ay walaalo ay u noqon lahaayeen cadowgoodana maxaa la jiray ay ugu soo jeesan lahaayeen cadowgooda gaalkana maxaa la dhihi jiray oo diintan islaamka oo gobolkan lagu xukumayo rabo inuu demiyo nalkaasi uu raadinaayo inay ka hortegi lahaayeen ayaan ka codsnaynaa walaalaha muslimiinta gobolka deggan in annagana nagu daysadaan oo iyaga maxaa la dhihi jiray ay noqdaan kaalinta labaad iyo saddexaad iyo afaraad iyo shanaad gaaladana maxaa la dhihi jiray ay ku noqoto cabsigelin iyo walbahaar in dadka muslimiinta ay u istaageen in diintoodii ilaahay raxmaankaana maxaa la dhihi jiray uu garab ku siinaayo sidoo kale waxaa kelimaad kala duwan ka jeediyey xafladda xoolo wareejinta qaar ka mid ah odayaasha beesha ciroole waxaana ka mid ahaa nabadoon maxamed shibow insha allahu tacaalaa waana garab taagnaan doonaa mujaahidiinta waana bixin doonaa xoolaha maanta keliyana kuma ekaan doodo intaa ilaahay subxaana wa tacaala nimcooleydaasna siiyey oo annagana oo ilaahay subxaana wa tacaala oon ilaahay nooga nimceeyey in ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa aan ku bixinona insha allahu tacaala mar walbaba diyaara u nahay insha allahu tacaala haddana waxaa ku sii xigi doonaa anigoo ka sii bilaawaya naftaydii odayaasha iyo ragga dhallinyaradaba insha allahu tacaala ilaahay idinkiis oo ayadana jihaadku waa ka qaybgali doonaa infiruu khifaafa wathiqaala wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaahi daalikum khayru lakum in kuntum taclamuun sidoo kale waxaa isna hadlay nabadoon sugulle maxamed nuur beesha rool haddaan nahay inaan ku wareejino safka hore jooga mujaahidiinta xarakatu shabaab almujaahidiin waxaanu la garab taagannahay hiiliho haddii ilaahay idmo wax kale oo maanta gaalada ama nimanka oo murtadiinta ama gaalada nagu soo duushay oo dalkeena ayaan waxaan diyaar u nahay maanta xoolahan maha nafteena inaan ku bixin haddii ilahay idmo insha allah haddaan nahay beesha roole jihaadkaas oo xagga ah annagoo xag aan u jeegno u jeedno baadil inaanan qaadan ayaan go'aan ku gaarnay haddaan nahay beesha roole xoolahaas ma aha xoolahaas wax kawinaa soo daba socda insha allah gaaladu waxaan u sheegaynaa inaan ku bixi doono dhammaan nafteena ay ku bixi doonto anigoo u taagan kutubkaas ilahay kornaqashadiis wa bilaahi towfiiq nabadoon mukhtaar aadam yarow ayaa isna ka mid ahaa odayaasha beesha coroole ee hadalka qaatay laakiin meesuu sheegnayn murshikiin iyo mijaas amerikaanka iyo gaalada oo meesha oo mijaas oo diin muslim in hoos indhigaan sifida meesuu sheegnayn in naftana in maalkanowba in uuna ka beesni wasuun sheegna ma kaleno oo kala suun sheegnayna kii oo walaalakano ogyaano muslimiinta ogyaano oo gaaladan haan koosnoolya ma suun erga oo suun gudbisnayn in muslimiinta dhere saagalaan oo gaalada tay saaga dherebe waay haddii soo saa muslim waayaan oo saaga dherebe waayanin in uuna dil iyo iyo mijaasuus isgoorrig mooy walkal dhereedna un iyaal ugu dambayntiina waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose cabdisamad abu cabdiraxmaan ayaa kaga mahad celiyey beesha xoolahan ay bixiyeen walaalaha jazaahum allahu khayran ilahi tacaala ha barakeeyo dadka marka inay ku daydaan ayaa la rabaa xaqiiqatan qabaa'ilada meelaha degan gobolka degan si guud inay iskaga kaashadaan xaqiiqatan wax gaar ah wax gaar ah oo laga leeyahay ma jiraan waayash camalkan jihaadkan iyo waxawaayan halgankaa socdo waa la wada leeyahay saasaan leenaha qabaa'ilada inay ku daydaan jazaahum allahu khayran wa akhiiran beesha waxaan leenahay jazaahum allahu khayran ilahi tacaala ha barakeeye xowlihii aad bixiseen oo boqol iyo konton ari ah iyo konton lo ah waa idinka guddoonnay in sha allahu tacaala meelihii ugu tala gasheenna waa gaarsiin doonnaa ilaahi tacaala waxa weeyaan waxaan ka rajaynayna aan ka baryaynaa beddel khayr qaba iyo barwaaqo inu ilahi tacaala idinku siiyo intaasaa rabay inaan dhaho waana mahadsantihiin ilahi tacaala ha idin barakeeyo hada wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam dhowaan ayay ahayd markii wilaayada hiiraan ay xoolo geel ah ku wareejiyeen odayaasha dhaqanka gobolkaas